alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina wlaa cudwana ila clى اlظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka clى cabdihi wrasuulihi muxamadi wclى alihi wصaxbih slma tasliima kaiira baabu karaamaati اlwliyaai wa fadlihim wuxuu baab u yahay caddaynta la caddaynaayo dadka awliyada ah ee ilaahay u dhow karaamooyinkooda iyo fadliga ay weliba leeyihiin alwliyaau haddaynu soo horraysiino waa jamcu waliyin weliguna waa almu'minu taqi qofka mu'minka ah ee ilaahayna ka cabsada ee iimaaniyaalla ka cabsi labadaas sifo kulansaday ayaa weli ah weli ilaahay dadkuna waxay u kala welisan yihiin ama u kala awliyeysan yihiin sidaa ay iimaanka iyo alla kacabsiga ugu kala heer sarreeyaan karaamaatna waa jamcu karaama karaamadana waxaa la yidhaahdaa duhuuru amrin khaariqin lilcaadati min qibali shaksin muqaarinin liliimaani waalcamali asaalix min gayri dacwa nubuwa waa duhuuru amrin khaariqin lilcaada arrin caadada ee ka baxsan oo caadada jeexaya oo caadada sida la yaqaano ee caanka ah ka duwan waa inuu muuqdo waxaa halkaa ku baxay wixii dee caadada iska waafaqsan ee awalba la arki jiray ama dadka dhexdooda ka dhici jiray istilaax ahaan karaamo lama idhaha min qibali shaksi muqaarinin liliimaani waalcamali asaalix khaariqaasi wuxuu ka imanayaa qof iimaaniyo camal saalixa ku sifaysan oo ka muuqdo uu ka muuqdo xaggii ayaa khaariqaasi ka dhacaya qof wanaagsan oo khayr iyo wanaag iyo camal wanaagsani uu ka muuqdo ayaa arrinkaasi uu ka dhacaya halkaana waxaa baxaya arrinka khaariqa ahi ciddaa uu ka muuqday haddii ay tahay qof aan wanaagsanayn oon khayr iyo wanaag lagu aqoon bale uu yahay qof xun oo falalowah ama faaliyo ah ama faasiq ah ama waxa weeye kaafir ba hadduu doono ah waxaasi noqon maayo karaamo noqon maayo ee kadeed buu noqonayaa iyo dhibaato kale sida shacwadada iyo waxa weeyaan markaa axwaasha shaydaaniga ah iyo waxyaabahaasi ayuu noqonaya sixir iyo amuurta noocaas waay min hayri dacwa nubuwa iyadoo aanu nebinimona sheeganahayn oo qofkaasi wanaaggu ka muuqdo arrinka caadada khilaafsanina uu ka daahiray haddii nebinimo uu sheegto oo dee waktigii markaa hore ay tahay oo xaqna uu yahay khaariqulcaadaha la odhan maayo istilaax ahaan karaamo la odhan maayo dee waa mucjisa la odhanaya ama waa aayad oo khawaariqda ilaahay jala wacalaa ambiyada iyo rususha uu siiyey dee waxaa la yidhaha iyada mucjizaat lambiya baa la ydhaha waxaana ka sii fiican in lagu magacaabo aayaat lambiyaa soo ma aragtaan waayo isaga ayaa nasku ku soo arooray marka calaa kulli xaal karaamadu taasi weeye waxaa markaa baabkani sharax badan buu leeyahay xadiis dhaadheer baanayna sugayso aynu dul maraynaa waxaase muhiimahuun in la ogaado waxa dadka aada iyo aada isaga dhex galay awliyada ilaahay iyo awliyada shaydaanka labadubana way jiraan oo awliyaa awliyaa llah ama awliyaa raxmaanna way jiraan oo qur-aanku wuu sheegay awliyaau shaydaanna saasoo kale way jiraan labadaasi dadka aada iyo aad bay iskaga qasmeen dhib badan baana ka dhacay isku qasankaa ay isku qasmeen dartii dhib badan baa u dhacay oo dad badan oon awliye ilaahay ahayna awliye shaydaana sharciga ilaahay ka fog ayaa la mooday dad hagaagsan oo in badani wax weydiisay sharciga ku saabsan oo in badani ay ku dayatay kolkaasaa aada iyo aada dad badani ugu lumeen waaye sidaasoo kale dadka waxaa iska galay in badan karaamaat alawliyaa iyo waxyaabaha shacwadada iyo khawaariqda dadka maaragtay saaxiriinta ama falalowyada iyo mushacwidiinta iyo khuraafiyiinta iyo dadka markaa shayaadiinta la shaqaysta khawaariqdooda iyo waxyaabaha markaa shayaadiinta ay u adeegsanayaan ee dadka ay indhasarcaadka ugu dhigayaan iyo karaamaadkii awliyaduna dadka in badan ba iskaga qasmeen taana iyadana dhib badan baa ka timi marka calaa kulli xaal waa in arrintaa la fahmo nusuusta loo noqdo kutubta ahlulcilmigu ay ku balballaadhiyeenna waa in la akhristo waxaa ka mid a kitaabka qiimaha badane la ydhaha alfurqaan bayna awliyaai araxmaani wa awliyaai ashaytaan oo uu qoray shaykhulislaam raximahu llah taasi waa qodob qodobka labaad aynu baraarujinaynaa waxa weeye karaamadan ilaahay jala wacalaa uu siinaayo dadka mu'miniinta ama cid ka mida uu ka muujinayo waa xoojin ilaahay jala wacalaa uu ku xoojinayo waaya ama ugu kaalmaynayo ama sharaftiisa iyo qiimihiisa uu ka muujinayo karaamadaasi dadka mu'miniinta ka muuqanaysa ee dhabtaahina waxay daliilu tahay nebiga uu raacsan yahay qofka mu'minka ah ee uu rumaysan yahay nebinimadiisa iyo inuu run sheegayo nebi dhaba uu yahay na daliil bay u tahay waayo karaamada wuxuu ku helay uun raacista uu nebigaasi raacayo waaya iskama helin ta kale qofka haddii ilaahay karaamo ka muujiyo karaamadaasi dhankay doontaba ha ahaato taa macnaheedu ma aha qofka aan karaamo ilaahay ka muujin inuu ka fadli badan yahay ma aha waxaa dhici karta mid ilaahay karaamo ka muujiyey in la helo ama uu jiro oo uu ka fadli badan yahay midaan ilaahay jala wacalaa karaamoba ka muujin soo ma aragti inuu ka fadli badan yahay baa dhici karta qaala allahu tacaala rabbi wuxuu ihi alaa ina awliyaaa allah hooya baraarugee awliyada ilaahay laa khawfun calayhim baqa korkooda ma saara walaa hum yaxsanuuna mana murugoonayaan aladiina kuwa weeye awliyada ilaahay aamanuu iimaanka la yimi ee wa kaanuu yattaquuna ilaahayna jala wacalaa ka cabsaday lahum waxay leeyihiin albushraa bushaaray ku leeyihiin fi lxayaati dunya nolosha adduunyo iyo wa fi laakhirati aakhiraba bushaaray ku leeyihiin adduunyada bushaaray ku leeyihiin waxaa bacdu ahlilcilmi ay ku fasireen riyada wanaagsan ee iyagu ay ku riyoonayaan iyadoo waxyaabo wanaagsan ay heleen ama loogu riyoonayo tafaasiir kalena way ku jirtaa aakhirana bushaaray ku leeyihiino ilaahay jala wacalaa dadka mu'miniinta ah ee quman dee maaragtay wax fara badan iyo nicmo badan oo uu ugu ugu dhigay ama ugu kaydiyey aakhira ayaa rabbi sheegay laa tabdiila likalimaat illaah bedelidi ma jirto kelimaadka ilaahay la bedelayaa ilaahay kelimaadkiisa cid bedeli kartaa ma jirto dalika kaasi huwa alfawzu alcadiim bushaaradaasi adduun iyo aakhiraba ahaatayna huwa alfawzu waa guusha alcadiimu weyn weeye marka awliyada ilaahay cidda yihiin baa rabbi uu ku caddeeyey aayadan aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun dad maryo gaara xidha ma aha dad meel gaara joogana ma aha awliyada ilaahay dad laabta garaaca oo dadka idhaahda annagaa awliye ah ama awliye ilaahay baanu nahayna ma aha dad dadka waxa weeye u bahabahaleeyo hantidooda iyo xoolahooda xaqdarro kaga cunana ma aha awliyada ilaahay waa dadka iimaanka iyo alla ka cabsigala weeye waayahay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi wahuzi ruux ilayki xaggaaga u ruux bijidci naklati geetimireedka markaa jirideeda tusaaqit calayki waxay kuu soo daadin doontaa rudaban rudab rudubtaasoo janiyan bisila fakulii cuna washrabii cab waqarii cayna aayaadkanna waxay ku saabsanaayeen maryam oo nebi ciise hooyadii ahayd calayhi salaam maryamna nebiyad may ahayn waxay se ahayd haweenay qiimo badan oo sidiiqada ahayd ilaahay waa ka yidhi wa ummuhu sidiiqa karaamaad badanna ilaahay jala wacalaa wuu siiyey karaamaadkaa la siiyey waxaa ka mid ah ciise inay qaaday aabba la-aan sooma aragtid karaamaadkii ilaahay siiyey bay ka mid ah marka markii fooshu ay qabatay meel ku qabatay meel iska cidlo ah oo waxay cunta aan u jirin oo biyo aan lahayn waa kii ilaahay jalla wacalaa ma aragtay fanaadaaha min taxtiha anlaa taxzanii qad jacala rabuki taxtaki sariya wahuzii ilayki bijidci nakla ilaahay jalla wacalaa hoosteeda ayuu biyo uga jeexay waxaa kaloo la yidhi wahuzii ilayki bijidci nakhlati tusaaqit calayki rutaban janiya geetimireedkana lul rudo bisil bay kuu soo daadin doontaa aayaddan marka karaamaadka ku jira waxa weeye marka biyaha loo jeexayna laga yimaado waa laba arrin labadaba waa midda koobaad ee qof dumara oo waxa weeyaan markaa umushay oo aada iyo aad dee u itaal daran oo waynu garanaynaa haweenaydu marka ay umusho xanuunka iyo dhibaatada soo martay iyo itaalkeedu siduu yahay ayaa ilaahay jalla wacalaa uu karsiiyey inay lusho geeddan oo timira oo jiridiisa la yaqaano sida uu u baxay iyo sida uu u xoog badan yahay ya ayaa ilaahay karsiiyey inay jiridiisa lusho keligeed soo ma aragtid taas waa nooc karaama ah weeye waana ta sheekh islaam ibnu taymiya nooca uu ku yidhaahdo waasitiyaha wa anwaaci alqudrati waalta'hiiraati waa nooc awood ba ilaahay jalla wacalaa uu siiyey ay ku ruuxi karto taasi waa karaamo weeye dhinaca labaaday karaamadu kaga jirtaa waxa weeye geeddan oo marka hore sida daahirka ah ee aayaadka daahirkooda kolka la eega aanay ku oolinin timiri ya ayaa ilaahay jalla wacalaa rudab uu maaragtay uga saaray dabadeetana way uga soo daadatay waxay ahlulcilmigu leeyihin taana siyaaqan aayaadka iyo mano sheegashada rabbi jalla wacalaa uu ugu mano sheeganaya inuu ugu nicmeeyo uu ka warramaayo ayaa taana muujinaysa wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi kulamaa dakhala calayha zakariya mar kastoo zakariya uu ugu soo galo almixraaba mixraabka markuu ugu soo galo waay mixraabka loogama jeedo kan masaajidda imika ay leeyihiin oo kale waxaa loo jeedaa meesha ay ku cibaadaysanayse wajada cindahaa agteeda wuxuu ka helaayey risqa arsaaq buu ka helaayey qaala wuxuu ku yidhi nebi zakariye yaa maryamu maryamay annaa laki haada xaggeebaad arsaaqdan ka xaggeed xaguu kaaga timi xaggeed ka heshay xaggee yaa kuu keenay xaggee kaaga timi arsaaqdani markaa zakariyana wuxuu qabay habaryarteed habaryarteed ayuu maaragtay waxa weeye ay wada joogeen kolkan waxay ahlulcilmiga yidhaahdaan badidooda mufasiriintu jiilaalkiina khudaartii waxa weeye xagaaga ayaa markaa la soo agdhigayey xagaagiina khudaartii jiilaalka ayaa la soo agdhigayey oo aada iyo aada u qiimo badan xaggee markaa tan aad ka heshay qaalat waxay tihi huwa isagu min cindi illaah arsaaqdani ilaahay agtiisuu ka ahaa in allaha ilaahay yarsuqu wuxuu arsaaqa man yashaau ciduu doono bikayri xisaabin buu arsaaqa waay taasina waa karaamaadkeedii bay ka mid ahay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi waid ictazaltumuuhum haddaad fogaateen oo ka dheeraateen qoomkiinni iyo wamaa yacbuduuna waxay caabudayeenba ila allaha ilaahay mooyaane fawuu u hoyda ilalkaafi godka yanshur lakum rabukum min raxmatih wayuhayi lakum min amrikum mirfaqaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu maaragtay idinsiinuu idin faafin xagga raxmadiisa ayuu maaragtay waxa weeye wax idinka siin oo ilaahay jalla wacalaa uu idinsoo gaadhsiin wayuhayi lakum min amrikum mirfaqa xagga arrinkiinana ilaahay jalla wacalaa wuxuu idinka diyaarin doonaa mirfaqan wtara الshamsa ida طalcat tazaawaru can kahfihim dat اlyamiini waida garabat taqridhm dat الshimaal waxaad arkaysay cadceedda oo marka ay soo baxayso tazaawaru can kahfihim dat اlyamiin waxay uga leexanaysay godkooda xagga midigta waida garabat taqridhm dat الshimaal marka ay dhacaysana waxay jaraysay xagga bidixda marka godkii ay ku jireen ayaa ilaahay jalla wacalaa uu ku ilaalinayay marka cadceeddana si kulaylkeedaasi aanu wuxu yeelin ilaahay jala wacalaa marba dhan ayuu uga duwaayey waxa aayaadkana ay kaga warramayeen suuratlkahfi weeyaanoo ilaahay wuxuu kaga warramayey nimankii dhallinyarta ahaa ee ilaahay rumeeyey ee qoomkoodii ahlu shirkiga ahaa iskaga hijrooda ilaahay dartii uga tegey ilaahay jala wacalaa wuxuu geliyey godkaas oo ah meelay ku badbaadeen waxaana rabbi ka warramay inay hurdeen saddex boqol iyo sagaal sano ayay hurdeen iyagoo macaalaygoodiina markaa uu la hurdo ilaahay baa halkaa ku ilaalinaya cadceedda ka duwaye iyagaa maaragtay rogrog ilaahay baa rogrogayey ya ismay dareemin intaa muddada intaa leeg bay hurdeen may baraarugin ismay dareemin gaaja may qaban xataa waxa weeyaan umay baahan god iyo suuliyo wax la mida umay baahan muddada intaa leeg bay hurdeen waaya marka ta noocaasina karaamo ilaahay jala wacalaa uu dadkaa wanaagsan nimankaa dhallinyarta ah uu siiyey bay ahayd lainahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda waka rabbi wacan abi muxamedin cabdiraxmaan bni abi bakrin asidiiqi radia allahu canhum inuu radia allahu canhum yidhaahdo aniga radia allahu canhumaabaa i qoran laakiin radia allahu canhum in la yidhaahdaa fiicnaan lahayd sababtoo ah waxaani wada saxaaba weeye abu muxamed cabdiraxmaan iyo abubakar iyo muxamedkaa qudhiisa iyo abubakar aabbihii oo abuquxaafa ahi intuba wada saxaaba weeye waxaan u sheegay alimaamu nawowiy raximah llah inaan lagu garanahayn saxaabada dhexdooda afar nin oo isdhalay midba midka kale uu sii dhalay oo kala tasiirmay oo afartuba saxaabada rasuulka ka mida sala allahu calayhi wasalam inaan lagu garanahayn ama aan lagu haynin afartaa mooyaane baleeg abubakar asidiiq aabihi oo cabdilaahi la odhan jiray cabdillaahi bni cuhmaan abuquxafana lagu kunyayn jiray wuu rumeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo saxaabi buu ahaa abubakar oo inankiisiina saas oo kale cabdiraxmaan oo ina abubakarina saas oo kale isna saxaabi buu ahaa muxamedkaa lagu kunyeeyey oo isna ina cabdiraxmaani isna waxa weeye saxaabi buu ahaa marka afartuba waa saxaabo waay waxaa haddaba laga wariyey cabdiraxmaan ibnu abi bakar anna asxaaba sufati asxaabu sufihii kaanuu waxay ahaayeen unaasan dad bay ahaayeen fuqaraaa fuqaraa bay ahaayeen horeynu usoo sharaxno aynu usoo marray sufadaas iyo halkay ku taaliye dadkii joogay iyo waxyaabahaas waana nabiya nabiguna sala allahu calayhi wasalama qaala maratan mar buu wuxuu yidhi intay aada u baahdeen markaasoo ay waxa weeye baahidii badatay ayaa wuxuu ihi man kaana cindahu طacaamu hnayni ee laba cuntadood qofka hayaa falyadhab bihaaliثin ha kaxeeyo mid saddexaad waman kaana cindahu طacaamu arbacatin afar cuntadood qofka hayaana falyadhab bikhaamisin mid shanaad ha kaxeeyo wabisaadisin iyo mid lixaad ow kamaa qaala macnihii kii waxa weeye afar hayaa cuntadood mid shanaad ha kaxeeyo kii shan cuntadood hayaa mid lixaad ha kaxeeyo saas oo kale wa ana abaa bakrin abuubakarna radia allahu canhu yajaa wuxuu la yimi bihalaaثatin saddex qof buu markaa soo kaxeeyey wainalaqa nabiyu nabiguna wuxuu kaxeeyey sala allahu calayhi wasalama bicasharatin toban wa ana abaa bakrin abaabakar tacashaa wuxuu ku casheeyey cinda nabiyi nabiga agtiisa sala allahu calayhi wasalama uma labia dabadeeta wuu ku nagaaday xataa sala alcishaaa ilaa cishaaigii uu tukaday uma rajaca dabadeeta wuu soo noqday fa jaa wuu yimeeyey huwa abubakar bacdamaa madaa min alleyli maa shaa allah habeenka intuu tagay dabadeed habeenka xaggiisa intuu ka tegay dabadeed maa sha allah ilaahay intuu doono yani intii habeenka waxoogay ka midu uu tegay dabadeed oo uu ku daahay rasuulka agtiisa sala allahu calayhi wasalam qaalat imraatuhu haweenaydiisiibaa waxay ku tihi abubakar dabadeeto maa xabasaka maxaa kaa xanibay can adyaafika martidaadii qaala wuxuu ihi awamaa cashaytihim oo miyaanaad cashaysin qaalat waxay tidhi aba way diideen xataa tajiya ilaad ka imanayso waqad caraduu calayhim waanay u bandhigeen oo shaqaalihii iyo dee dadkii guriga joogay iyo ayaa cuntadii u bandhigay qaala wuxuu ihi fadahabtu waan tegey ana anigu haddaan cabduraxmaan ahay oo fakhtaba'tu waan dhuuntay waan isqariyey meel baan isku qariyey buuhi sababtana waxa weeye waxaan garanayay buuhi dee aabbahay sida riwaayaadka qaar aynoogu iman doonaanba markuu soo noqdo goor dambe ee uu nimankii fiidkii uu keenay guriga iyadoo aan weli aan waxba la siin uu yimaado inuu arrintaa ka cadhoonaya ayaan garanayay buuhi markaa meel baan ku yar gabaday buuhi saan u gacantaysaa fa qaala wuxuu uhi yaa kunharu kunharow sheekhaa fasiri doona waar kunharki mee fajadaca ha sanka iyo dhegta iyo kugoda iyo hadalla noocaas uhi wasaba wa qaala waxaanu ihi kuluu cuna laa hanii'an alla idinma barakeeyo cuna buuhi oo markaa abubakar uu xanaaqo u isbedel kuluu cuna laa hanii'an hunguri mar isagoon lahayn cuna wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa tacamuhu abadan weligay inaana dhadhaminahayna cuna buuhi qaala wuxuu yidhi waymullah ilaahay baan ku dhaartay markaa ay waymullaahi qasamiyun weeyaan ilaahay bay dhaartaydu ahaatay oon ku dhaaranayaa maa kunna maanaan ahayn na'khudu kuwa ka qaata min luqmatin darsiimo ilaa raba waxa ka soo foodhaacay oo ka soo siyaadayay min asfalihaa xaggeeda hoose halkaa aanu ka darray hoosteeda waxa ka soo siyaadayay akaru minhaa in ka badan markaanu mar darraba intii laga qaaday in ka badan baa hoosta kaga soo darsamaysa xataa shabicuu ilaa ay dhergeen oo abubakar waxa weeyaan maaragtay cuna buuri markaa uu yimid daetana sidii baa lagu cunay waxbaana ka horreeyey sidaa aynu arki doonno wuxuu uhi wasaarat waxay noqotay akara mid ka badan cuntadii mimaa kaanat qabla daalika intaa ka hor siday ahayd fanadara ilayha abubakrin abubakar baa eegay oo faqaala wuxuu ku uhi limraati haweenaydiisi yaa ukhta banii firaasin haa reer banii firaas walaashoodeey maa haadaa waa maxay tani ha waa maxay cuntadan badatee haddana la cunay qaalat waxay tidhi laa waqurati cayni laa maya waqurati cayni ilqabowsigayga ha laa maya waqurati cayni kaan ku indha qabowsanayeen jecelahay oo ilaahay abaan ku dhaartaye lahiya iyadu alaana hadda ayay aktaru ka badan tahay minhaa qabla dalik bialaai maraatin yani waxay u jeedaa siday markii hore ahayd hadday saddex jeer ka badan tahay fa akala minha abubakrin abubakar baa wax ka cunay marka laa waqurati cayni maxaa looga jeedaa laba midun bayn iska insha allahu noqonaysaayo inay maaragtay leedahay ilaahay jala wacala allihii aan jeclaa baan ku dhaarto ciddanay isheedu ku qabowsanaysaa ilaahay uga jeeda xabiibkeeda ya ama waxabay ahaydba intaan alxalifu bikayr illaahi la nahyin arrimo kalena waa lagu towjiihiyey wallahu aclam faakala minha abu bakrin wa qaala waxaanu yihi inamaa kaana dalika kaasi wuxuu ka ahaaday un min ashayطaani shayطaanka yacni wuxuu ujeedaa yamiinahu dhaartiisi uma akala minhaa dabadeeta wuxuu ka cunay luqmatan darsiimo uma xamalahaa wuxuu u qaaday ila nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam fa asbaxat waxay ku waabariisatay cindahu agtiisa marka abubakar markii hore waa kii dhaartay ee yidhi ma cunaye marti ay cuna marka martidiina way ka dhaarteen iyaguna waxay yidhi annaguna cuni mayno markii dabadeetana martidina ay ka dhaarteen ba abubakar uu bisinka u qabto kolkaasuu fadilay ayuu fadilay oo uu maaragtay wax ka dhadhamiyey dhaartiisii inaynu dee ka kafaaro guto ayuu damcay sida daahirka wallahu aclam marka xadiidna waxaynu ku soo maray hadduu qofku dhaarto oo uu maaragtay arko wuxuu ka dhaartay sida kale oo ka khayr badan sida khayr kale ha sameeyo dhaartiisana ha ka kafaaro guto waa inagii xadiista kusoo maray waaya marka sidaasuu ku dhadhamiyey markii dambena inay barakaysan tahay oo badanaysa ayay arkeen dabadeetana markii ay dee cuneen dadkii ee haddana ay intiiba kasii badatay ay caddaatay inay tahay cunto barakaysan oo ilaahay jala wacala uu barako geliyey ayay xagga rasuulka sala allahu calayhi wasalam u qaadeen fa asbaxat cindahu rasuulka agtiisa ayay kuwaa bariisatay wa kaana waxa ahaa baynanaa annaga dhexdayada iyo wa bayna qowmin qolo dhexdood cahdun heshiis baa noo dhexeeyey annaga iyo qolo kale famada alajalu muddadii baa tagtay oo macnii dhammaatay markaa dee waxaa laga baqanayay in waxa weeyaan ay dee weerare iyo wax la mida soo qaadaan kolkaa madiine ayaa la ilaalinayo hareeraheedii iyo laga karjoogeynay wuxuu hi fatafaraqnaa waxaanu qaybinay inay cashara rajulan laba iyo toban nin oo maca kulli rajulin minhum nin kasta oo ka mida laba-iyo tobanka uu la jiro unaasun dad ay la jiraan laba iyo toban nin baanu midba meel ku qaybinay mid walbana ciidan iyo dad baanu raacinay mid walbana dad baa markaa la joogay dadkaasoo allahu aclamu ka maca kulli rajulin ama allahu aclamu ilaahay baana ogaa ka maca kulli rajulin nin walba inta la jirtay nin walba dad baa la joogay markaa ciidan badan buu noqonayaa fa akaluu minha waxbay ka cuneen cuntadii ajmacuuna dhammaantood ciidankii faraha badnaa ee inta alleega ayaa dhammaantood cuntadii waxa weeye ay gaadhay marka hore qofka dhowrka qof loogu talagalay ta noocaasina waxay ahayd waxa weeye barako marka waa karaamo daahirahoo ilaahay jala wacalaa uu siiyey sidiiqu hadihi lumma abubakr qaala wuxu uhi wa fii riwaayati waja fii riwaayati faxalafa abu bakrin abu bakr baa wuxuu ku dhaartay laa yacamhu inaanu cunahayn faxalafat ilmaratu haweenaydina waxay ku dhaaratay laa tacamhu iyaduna inaanu cunahayn faxalafa adayfu martidina waxay ku dhaarteen aw iladyaafu ama martiyaashi anlaa yacamahu inaanay iyaguna cunahayn aw yacamuuhu ama aanay cunahayn markaa marna waa wiljamaaca ayuunbaa la raaciyey marna waa laga jaray xataa yacamahu ilaa isaga uu cuno iyaguna way dhaarteen ilaad cuntaa anaguna wallahi inaanaan cunayn haweenaydina saasoo kale faqaala abu bakrin haadihi min ashayaan jiq bay dabadeetana noqotay isagii ma dhaartay iyagina way dhaarteen haweenaydina way dhaaratay waxaa la ilaad cunto la cuni maayo arrintii markaa dee way adkaatoo jiq bay noqotay waxaa lafdiga bukhaarigu sheegaya abubakar inuu yidhi falam ara fi shari kaleyla ya caawa arrintuu adag ah xagga sharka caawo kale ma arag hadal noocaasa inuu yidhi baa bukhaarigu tilmaamaya riwaayadda bukhaarigu markay halkaa dabeetana istaagtay ayuu cuntadiibuu iska cunaya faqaala abu bakrin abu bakr wuxuu yihi haadihi tani min ashayطaani shayطaanka ayay ka ahaatay dhaartii markii hore uu dhaartay wadacaa biطacaami cuntadii buu dalbado faakala waxbuu ka cunay waakaluu iyaguna way cuneen wajacaluu waxay gudagaleen laa yarfacuuna inaanay sara u qaadin luqmatan darsiima ilaa rabat waxa ka kordhaaya min asfalihaa hoosteeda akaru minhaa inka badan faqaala wuxuu uhi yaa ukhta banii firaasin banii firaas markaa walaashoodeey waa qoladaa inantii haweenaydii ahayday maahadaa waa maxay waxaan soo kordhaya taasina waxay muujinaysaa inay suuragalba tahay karaamadan inaanu hadduu doono weligu garanba oo aanu markaa marka hore fahminba inay karaamo tahay iyo in kale ilaa ay dee caddaanayso faqaalat waxay tihi waqurati cayni inaha alaana la akharu minha qabla an naakula faakaluu wbacaa biha ilى nabiyi nabigana uu diray salى اllahu alayhi waslm fadakara anahu akla mina rasuulkuna inuu wax ka cunay oo ilaa rasuulka ay gaadhay buu sheegay qaala wfii riwaayati wajaءa fii riwaayati ana aba bakrin abu bakr qaala wuxuu ku uhi licabdiraxmaani duunaka kaxaysa adyaafaka martidaada fainii munطaliqu anigu waxaan u tegayaa ila nabiyi salى اllahu alayhi waslm fafruq ka faaruq min qiraahum soortooda markaa sooryadooda dhammee qabla an ajiya intaanan ku iman fainalaqa cabduraxmaani cabduraxmaan baa tegay oo faataahum wuxuu u keenay bimaa cindahu wixii uu hayey faqaala wuxuu ku yihi icamuu cuna faqaaluu waxay idhahdeen ayna rabu lmansilina guriga yagana aanu joognaynu martida u nahay ninkii lahamey qaala wuxuu yihi icamuu cuna qaaluu waxay idhahdeen maa naxnu biaakilina cuni mayno xataa yajiia rabu mansilina ninkii guriga lahaa ilaa uu ka imanayo qaala wuxuu hi iqbaluu cannaa war hooyanaga aqbala qiraakum soortiinna fainahu maxaa yeelay in jaa hadduu yimaado walam tatcamuu idinkoo aan cunin lanalqayanna minhu waxbaanu kala kulmi doonaa dhib baanu kala kulmiye ya cuntadiinan hooya cuna marka wuu garanayaa inuu abubakr radi allahu canhu ka xanaaqaya arrintaa faabow way diideen facaraftu waxaan gartay buuhi annahu abubakr yajidu calaya inuu i cadhoonayo markuu yimaado iyadoona nimanka cuntadii uu igu sii ballamiye cunin falamaa jaaa markii uu yimi tanaxaytu canhu waan ka dorkay oo sidii riwaayaddii hore sheegaysa meel baan kaga dhuuntay faqaala wuxuu uhi maa sanacta waa maxaa samayseen faahbaruuhu way u sheegeen inaanay cunin faqaala wuxuu uhi yaa cabdaraxmaani cabdiraxmaanow fasakatu waan aamusay uma qaala dabadeetana wuxu uhi yaa cabdaraxmaan fasakatu waan aamusay faqaala wuxuu uhi yaa unharu waar unharow bu yidhi aqsamtu calayka waxaan kuugu dhaartay bilaahi ilaahay in kunta tasmacu sawtii haddaad codkayga maqlayso lamaa ji'ta inaad timaado yani haddaad codkayga maqlayso waxaan kuugu dhaartay inaad soo baxdo oo timaado fakharajtu markaasaan soo baxay faqultu waxaa idhi sal weydii adyaafaka bal martidaada weydii inaanan anigu wax gaboodfala la imane sidii aad isii fartay aan yeelay faqaaluu waxay idhaahdeen sadaqa run buu sheegay ba waa runtii ataanaa bihi wuu noo keenay cuntadii cuntadii wuu noo keenay dee annagaa iska diidnay faqaala wuxuu ihi inama ntadartumuunii maanigay sugteenuun maanigunbay sugteen wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa acamuhu alleyla caawa inaanan dhadhaminahayn buuri faqaala alaakharuuna kuwii kalena waxay idhahdeen wallaahi laa nacamuhu dhadhamin mayno xataa tacamahu ilaa aadaad ugu cunta faqaala wuxuu uhi waylakum waar hooggiine maa lakum laa taqbaluuna canaa qiraakum maxaa idinku dhacay aydaan nooga aqbalahayn soortiina haati acaamaka keen cuntadaada fa jaaa bihi wuu keenay wadaca yadahu gacantiisa ayuu dhigay faqaala wuxu uhi bismi illaah aluulaa tii hore dhaartii hore min ashayطaani bay ka ahaatay faakala wuu cunay waakaluu iyaguna way cuneen waay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa karaamaadka ilaahay jala wacalaa awliyadiisa uu siiyo qaar ka mid ah oo cuntadaa markaa badatay waxay ka mid tahay karaamaadka ilaahay siiye abubakr waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya sida alxaafid ibnu xajarba uu tilmaamay ilaahay siduu u ilaaliyo awliyadiisa iyo sida uu markaa ugu gargaaro oo waxoogay dhaartaa meesha ka dhacda iyo xanaaqa u abubakar xanaaqa iyo isweydweydaarka xoogay maaragtay tashuusha meeshii ka dhacay oo dadkii martida ahaa ee cuntadii ka habsaantay iyo abubakar oo goor dambe yimi oo isna arrintii ka xanaaqay iyo cabdiraxmaan iyo xoogay baa maaragtay waxa weeye ka dhacay ilaa kelmaddan idiin sheegaaye uu yidhi abubakar radia allahu canhu dabadeeta ilaahay jalla wacalaa waxabuu ka muujiyey cuntada qudheedii karaamadan cajiibka ah ayuu ka muujiyey ilaa arrintii la ysla yaro dhaafdhaafa ay isu rogtayba karaamo iyo waxa weeye sharaf iyo barako ilaahay cuntadii uu geliyey iyo farxad ilaahay isu rogtay qowluhu qunharu bikaynin mucjamatin madmuumatin uma nuunin saakinatin uma haain muhalaatin wa huwa qunharku algabiyu gabiga weeye aljaahilu jaahilka waa nacaska jaahilka aan waxba garanayn wa qowluhu fajadaca ay shatamahu wuu cayay weeyi waljadcuna alqaطcu waa jarista oo marka laysku habaaro dhegta iyo sanka iyo ilaahay ku jir yaa inagu waxaynu ka cabiraa gacantaa goday had iyo jeere soo ma aragtid qowluhu yihi yajidu calaya huwa bikasri ljiimi ay yaqdabu inuu i cadhoonayaan gartay buu yidhi qaala wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama laqad kaana fi ma qablakum min alumami waxaa ku jiri jiray dadkii idinka horeeya ummadaha ka mid ah naasun dad dadkaasoo muxadathuuna loo waramo la ilhaamiyo muxadathuun kuwa markaa la ilhaamiyo ilaahay jala wacalaa uu wax ku ilhaamiyo fain yaku fii ummatii ummadayda haddii uu ku jira axadun qof kaga jira fainahu cumaru cumar weeye rawaahu lbukhaari warawaahu muslimu muslim baa wariyey min riwaayati caaishata xadiidka caaisha isagoo ah wa fii riwaayatihimaa riwaayadooda waxaa ku jiray qaala bnu wahbin ibnu wahb wuxuu ihi muxadathuuna ay mulhamuuna baa looga jeedaa la ilhaamiyo oo xaqa ayaa ilaahay jala wacalaa carabkooda uu ka yeedhsiiya iyagoon iyagu u qastiin ama aan iska keenkeenin ummadihii hore ayuu ku badnaan jireen ummaddan hadday cidi kaga jirta waa cumar baa rasuulku yihi sala allahu alay wasalam taasina waxay markaa ahayd cumar waxyaabo badanoo uu sheegay baa waxyi kusoo dego waxyigu ku waafaqay arrimo waxaa jiray dhowra ama badan oo intuu sii sheegay ama uu yidhaah lamaysaa noqoto dabadeetna waxa weeye qur-aanba uu kusoo degay waa tahay qaala wa can jaabir bni samurata radia allahu canhuma qaala shakaa ahlulkuufati reer kuufa ayaa ka cawday sacdan sacad bay ka cawdeen yacni ibna abi waqaas baa loo jeedaa radia allahu canhu ilaa cumara bni lkhadaab bay uga cawdeen radia allahu canhu oo sacadna dee baro saabu halkaa ka ahaa markaa cumaroo kolkaa khaliifkii abay uga cawdeen facazalahu kolkaasuu casilay shagadii wuu ka casilay wastacmala calayhim waxaanu maaragtay ka shaqaalaysiiye oo uga amiir dhigay camaara camaar fa shaka way ka soo cawdeen sacad halkaa horan bay daba socotaa xataa dakaruu ilaa ay sheegeen annahu laa yuxsinu inaanu wanaajinayn yusalii inuu tukado ilaa salaadaanu wax kale iska daayay saani dadka u tukinin bay idhahdeen faarsala ilayhi cid buu u diray dabadeeto cid u yeedha oo soo kaxaysu u diray dabadeetana waa loo yeedhay fa qaala wuxu uhi yaa abaa isxaaqa abaa isxaaqow kunyadiisii buu ugu yeedhay taasina waxay tusaysaa inuu sharfayo aad iyo aad uu qadarinayo ina haaulaa'i kuwani yazcumuuna waxay sheeganayaan annaka adigu laa tuxsinu tusalli inaanad wanaajinayn dadka inaad tujiso annaka laa tuxsinu tusalli an tusalli soo ma aragtid ama annaka laa tuxsinu tusalli ay asalaata salaada inaad wanaajinayo xataa si fiican aana dadka u tujinahayn waay sidaasay sheegayaan ka waran marka muu rumaysan xaqiiq ahaan abucumar radia allaahu canhu warkooda haddana saasooy tahay aayaddii ay u soo jeediyeen buu weydiinayaa siuu isagu isu difaaco balse wax yihiin uu uga warramo fa qaala wuxuu uhi amaa ana aniga miya wallaahi ilaahay baan ku dhaartee fa innii anigu kuntu waxaan ahaa usallii bihi mid tukiya salaata rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam salaaddii rasuulkaan tukin jiray laa akhrimu canha waxba kamaan dhibi jirin usallii waxaan tukin jiray salaata alcishaai salaada cishaai oo fa arkudu waxaan dheerayn jiray oo aan in badan taagnaan jiray fi luulayeyni labada ragcadood ee hore oo ukhifu waxaan fududayn jiray fi lukhrayeyni labada dambe qaala wuxuu uhi daalika kaasi addannu bika waa sidaan kaa malaysanaya abaa isxaaq abaa isxaaqow sidaan kaa filaya waa sida waayo nin weyn oo qiimo badan oo fadaa'il badan buu sacad ahaayo rasuulku jeclaayo waxa weeyaan markaas khibaartii saxaabada ka mid ah iyo culimmadoodii iyo dadkii saabiqiintii hore oo markaas sidaasuu ka filanay warasala wuxuu diray cumar macahu maciisa rajulan nin buu diray ow rijaalan ama rag ayuu ilalkuufati kuufa ula diray oo waxa weeye markan markii hore wuxuu waxweydiiyey sacad markuu waxweydiiyey ee uu waraystay ee weliba uu rumaystay ayuu haddana rag maaragtay xaqiiqa raadin aho waxaan soo hubinaya ayuu haddana diraya yasalu canhu nin buu raaciyey ama rag ilalkuufati buu raaciyey ninkaasoo yas'alu weydiinaya canhu isaga sacad xaalkiisa weydiinaya ahlalkuufati reer kuufa hoole bal ka warrama falam yadac kamuu tegin ninkaa la diray masjidan masaajid ilaa sa'ala canhu weydiinaayey ka warrama amiirkiini wayuhnuuna waxay ku ammaanayeen oy ku sheegayeen macruufan walaag xataa dakhala ilaa uu galay masjidan masaajid libani cabsin qoladaasi bani cabsin la ydhaahdaa ay lahayd faqaama rajulu minhum nin ka mida istaagay oo yuqaalu lahu la ydhaahdo usaamatu bnu qataada la ydhaah oo yukna lagu kunyeeyo abaa sacdata lagu kunyeeyo fa qaala wuxuu ihi amaa id nashatana haddaadna dhaaraysay miyaa oodna tidhi sacad ka warrama fa ina sacdan sacad kaana wuxuu ahaa laa yasiiru bisariyati gaadmada iyo ciidan ka midaan raacin guutada ma raaci jirin walaa yuqsimu bisawiyati si simanna wax uma qaybin jirin walaa yacdilu fi lqadiyati xukunkana kuma cadaalad samayn jirin saddexdaa arrin buu ku eedeeyey oo saddexduba beena inuu fula yahay oo aanu ciidanka raacin iyo inaanu si siman dadka wax ugu qaybin iyo inaanu maaragtay xukunka cadaalad iyo garsoor ku samayn ya qaala sacdu sacad baa wuxuu ihi amaa wallah ilaahay baan ku dhaartay la adcuwanna waxaan ku habaari doonaa bihalaain saddex habaar baan ku habaari doonaa ninkan allaahuma allahayow in kaana hadduu yahay cabduka addoonkaaga haadaa kani kaadiban mid been sheegaya hadduu been sheegayo oo qaama wuu isu taagay riyaaan istusiyo wa sumcatan ismaqashiin fa ail ilaahay ow dheeree cumrahu da'diisa wa ail faqrahu baahidiisana dheeree wa caridhu ilaahay ow u maaragtay waxa weeye banbixi lilfitani fitankana ilaah u bandhig ya saddexda arrin buu ku abaaray saddexda arrinna waxyaabaha uu ku eedeeyey bay maaragtay si munaasib ugu yihiin wa kaana wuxuu ahaa ninkii bacdu intaa dabadeed idaa su-ila marka la weydiiyo yaquulu mid yidhaahduu ahaa shaykhun odaybaana kabiirun weyn oo maftuunun fitnaysan asaabatnii waxay igu dhacday dacwatu sacdin habaarkii sacad bay igu dhacay markaa sacd ibnu abi waqaas radia allaahu canhu tani karaamay u tahay oo waxaa ka mid ah karaamaadka ilaahay awliyadiisa uu siiyo ducadooda inuu maaragtay aqbalo oo isla markaaba ducada uu ka aqbalo sacadna sideedaba wuxuu ahaa mujaabu dacwu ahaa oo sida tirmidiya ay wariyeen rasuulkaaba sala allahu calayhi wasalam ugu duceeyey inuu ilaahay jala wacalaa ducada ka aqbalo qaala cabdulmalik ibnu cumayrin wuxuu yihi alraawi can jaabir ibni samurata waa raawiga jaabir ibnu samuro xadiidka ka warinaye e wuxuu yihi fa ana ra'aytuhu anaa arkay bacdu intaa dabadeed ninkii odayga ahaa qad saqata iyadoo ay ku dhaceen xaajibaahu labadiisa sunne calaa caynayhi labadiisa indhood ay ku soo dumeen oo ay ku soo dhaceen min alkibari da daraaddeed sunnayaashaa sara indhahaasaa ugu soo dhaceen ay ku soo dabceen wainahu isaguna layatacaradu uu ugu banbaxayo liljawaari hablaha yaryar fii uruqi wadooyinka yaqmisuhuna isagoo wiiljabinaya ama yaqmisuhuna qandheerinaya oo markaa ay soo agmaraan muttafaqu calayhi marka dadina way ku dhacday faqrigina wuu ku dhacay haddii alaba kuu rooyin fitnadii uu sheegayeyna wuu u banbaxay waa kaa isagoo nin weyn oo oday oo gaboobay hablaha yaryar wadooyinka isu taagaya walciyaadu billaah ciyaadan billaah waxaa laga qaadanayaa xadiidkan fawaa'id badan oo kuwa aynu sheegnay mooyaane waxaa kaloo laga qaadanayaa amiirku haddii waxa weeyaan cid laga cawdo ciduu meel u xil saaray ama uga madax dhigay baa laga cawday ya waxa weeye wuu casili karaa xataa iyadoo aanay waxaasi xaqiiqaba ahayn ama aanu rumaysanba ayuu casili karaa se hadallada iyo kutireen kutidheenta iyo waxyaabaha noocaasi tashuushku meesha uuga baxo cumarna ma rumaysan hadalkoodan ma rumaysan sidaasoo ay tahay haddana uu casile sidaa awgeed baa markii cumar uu dhiman doono waa kii waxa weeyaan ku daray sacadkan qudhiisa lixdii nin ee ahlu shuuraha ahaa ee talada dadka muslimiinta cidda loo dhiibayo ka arriminaya ayuu ku daray markaasuu weliba u jeediyey dardaaran oo wuxuu yihi haddii sacad amiir laga dhigo waa halkeeda haddii kalena kiinii amiir laga dhigaaba ha kaalmaysta buu yihi waayo markii aan casilay berigii halkaa aan ka casilay khiyaano umaan casilin iyo maaragtay dhib uu leeyahay toona qaala wacan curwata bni zubayri ana saciida bna zayd bni camr bni nufaylin radia allaahu canhu saxaabigaa saciid ibnu zayd la odhan jiro min asaabiqiina ila alislaam ahaa casharadana ka mid ahaa alcasharatu lmubasharuuna biljanna sacadkaa qudhiisuna dee casharadu ka mid ahaa khaasamatu waxaa la dooday arwa bintu awsin haweenayda magacaa lahayd baa ilaa marwaana bni lxakami marwaan ibni lxakam bay ula soo doo tagtay oo ay qabsatay oo markaa marwaan bay isula yimaadeen wadacat waxaanay ku sheegatay annahu isagu akhada inuu qaatay shay-an min ardihaa dhulkeedii wax ka mida waxay tihi ninkan aan dhulkii wax ka mida iga qaaday wa qaala saciidun saciid baa yidhi ana kuntu aakhudu ma aniga ayaa ka qaadaya min ardihaa dhulkeeda shay-an wax bacda aladii samictu min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam kii aan rasuulka ilaahay ka maqlay dabadii qaala wuxuu yihi maadaa samicta min rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama marwaan baa ku odhanaya marwaan ibnulxakamna markaa wuxuu ahaa baro saabkii madiina maxaad rasuulka ilaahay ka maqashay qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay man akhada qofka qaata shibran taaka min alardi dhulka ka mida dulman ay daaliman xaaluu daalim yahay ama dulman dulmi ahaan ku qaata uwiqahu waxa weeye qoortaa loo geliyaa oo qoorta ayaa loogu duuduubaa ilaa sabci aradiina isagoo toddoba dhulka kooban ayaa qoorta loogu duubaa waay marka xadiidka horeynu usoo maray laba tawjiihin la saarayna horeynu usoo maray taana macnaheedu waxa weeye qofku hadduu meel dhulka ka mida leeyahay wixii ka hooseeyana isaga ayaa leh wixii ka hooseeya isagaa leh hadduu qodanayo iyo hadduu dhisayo hadduu siduu doono odhanayo iyo haddii waxa weeye alaabi ugu jirta iyo macdan haddii laga hela iyo isagaa iskale halkaa uu leeya hoosteedana isagaa qofku iskale wey faqaala lahu marwaanu marwaan baa ku yihi laa asaluka ku weydiin maayo bayinatan caddayn bacda hada kan dabadi kaa dabadii aada sheegtay dabadeed kuma weydiinayo bayino marka dee asalku waxa weeye albayinatu cala lmudaci walyamiinu calaa man ankar qofka qof waxu sheegta waxaa la ydhaha caddayn keen hadduu caddayntii waayo dhaaraa la ydhaahdaa kan wax loo sheeganayo markan marwaan ibnulxakam saa ma samayn wuxuu ku kaaftoomay saxaabigana ma dhaarin wuxuu ku kaaftoomay uun xadiidkaa rasuulka uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam waayo wuxuu dee ogaa fadligiisa iyo cilmigiisa iyo waraciisa iyo islaalintiisa marka isagoo rasuulka kaa ka wariyo arrintaasi ay jirto sidaa uu ka maqlay inaanu khilaaf hayn baa waxa weeye uu ogaa ma garata marka mararka qaar baa waxa qaraa-inka la ydhaahdo wax lagu xukumi karaa soo ma aragtid qaraa-in baa wax lagu xukumi karaa mararka qaar faqaala saciidu saciid baa dabadeeta wuxuu yidhi isagoo habaaraya gabadhi allaahuma allahayow in kaanat kaadibatan hadday been sheegayso fa acmi basarahaa ilaahow indhaha tir waqtulhaa kuna dil fii ardihaa dhulkeedana ku dil labadaa habaar buu ku habaaray waay qaala wuxuu ihi famaatat way dhimatay famaa maatat may dhiman dheh xataa dahaba basaruhaa ilaa araggeedii uu tegay oo indhabeeshay taasi way ku dhacday oo dam way indhabeeshay wa baynamaa iyada oo hiya baynamaa wakti hiya iyadu tamshi ay soconaysay fii ardihaa dhulkeeda ay dhex soconaysay id waqacat waxay ku dhacday fii xufratin bohol bay ku dhacday dhulkeedii ku taallay oo famaatat kolkaasay dhimatay muttafaqun calayh qaala wuxuu uhi wa fii riwaayati limuslimi waxaa ku soo arooray can muxamed bni zayd bni cabdillahi bni cumara bimacnaahu kaa hore macnihiisa iyo wa anahu muxamedkaasi ra'aahaa inuu arkay gabadhii camyaa iyadoo indhalo oo taltamisu taataabanayso raacraacaysa aljudura gidaarada dee qofku markuu indhalaya had iyo jeer maaragta meel buu qabsadaa uu ku socda oo taquulu leh asaabatnii waxay igu dhacday dacwatu saciidin habaarkii saciid baa igu dhacay leh wa annahaa iyo iyadu marat inay soo martay buu sheegay calaa bi'rin ceel fi daari daarta ku yaalay allatii taasoo khaasamathu fiihaa ay ku qabsatay saciid fa waqacat fiihaa ceelkiibay ku dhacdo fa kaanat qabrahaa xabaasheedaabay noqoto iyadii baa lagu aasay bartibaaba xabaal looga dhigo lagama saarinba ama macnuhu wuxuu noqonayaa fa kaanat qabrahaa waxay noqotay mid sabab ah waxa weeye in xabaasha la dhigo macnihii markay ku dhacday ku dhimatay weeyi sida riwaayad kale oo ibnu xibbaan iyo ay wariyeen ay sheegayso waxaa la yidhi saciid ibnu sayd halkii ay ku qabsatay iyadoo been sheegaysa haddana uuga tanaasulo uu siiyo qaado buu yidhi soo ma aragtid qaado ayuu yidhi meeshaana ceel baa ku yaallay habaarkaana wuu raaciyo wuxuu yidhi ilaahay ou indho tir dhulkeedana ku dil bartii dabadeetana ay ku haysatay ceelkaa ku yaallay iyadoo hagabsanaysa ilaan qof indhalabay ahayde ayay ku dhacday marka calaa kulli xaal labadii arrinba saasay ugu dhaceen waayahay shaahidkuna waa ducadiisaa ilaahay aqbalay saxaabigaasi sidii kii hore oo kale wacan jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhuma qaala wuxuu ihi lamaa xadarat markay utimi markay timi uxudun uxud markay timi dacaanii abii aabbahay baa i yeedhay min alleyli ay fi leyli habeennimadii buu ii yeedha faqaala wuxuu uhi maa uraani isu malayn maayo ilaa maqtuulan inaan ahay mid la dilaayo mooyaane fii awali man yuqtalu cidda u horeysa dhexdooda ee la dilaayo oo min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam asxaabta nabiga ka mid ah waxaan isu malaynayaa cidda asxaabta rasuulka laga dilaya ugu horeysa in laygu dili doono oo aan maaragta ka mid noqon doono marka ma jasminoo ma odhan waa lay dilaya laakiin u malaynayaa buu ihi sidaasaanu arkaa buu ihi ka ilaahay baa og jalla wacalaa si maaragtay arrintaasi uu ku maleeyey inuu ku riyooday iyo inuu waxa weeye si kale ilaahay jalla wacalaa maska qalbigiisa ugu soo ridayba sidaasuu yidhi wa inii aniguna laa atruku ka tegi maayo bacdii aniga dabadayda acaza calaya cid igaga culus oo maaragta igaga qiimo badan minka adiga hayra nafsi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalama nafta rasuulka mooyaane wa ina calaya daynan dayn baana laygu leeyahay faqdi iga gudo wastawsi biakhawaatika khayraa walaalahaana waxa weeyaan maaragtay khayr baan kuu dardaarayaa sidaa aqbal oo iyagana wax wanaagsan u samee waay fa asbaxnaa waanu waa beriisanay oo fa kaana wuxuu noqday awala qatiilin ee awala maqtuulin ciddii ugu horreysay la dilay wa dafantu macahu aakhara mid kale aanan ku aasay kula aasay fii qabrihi qabrigiisa saxaabi kalea lagula aasay waa sidii maalintaa la samaynayey dee maaragtay meydku batay uma dabadeetana lam taib kumay degin oo kumay xasilin nafsii naftaydu an atrukahu inaan ku daayo on kaga taga maca aakhare qof kale maci isagoo mid kale xabaasha kula jira marka waxa aan go-aansaday inaan ka soo saaro xabaal gaara aan ku aaso faistakhrajtuhu waan soo saaray aabbahay bacda sittati ashhurin lix bilood dabada faidaa huwa ka yowmi wadactuhu waaba isagoo sidii maalintii aan xabaasha dhigay oo kale ah hayra udunuhi dhegtiisa mooyaane fajacaltuhu waxaan markaa yeelay fii qabrin qabri baan ku riday oo aan ka maaragtay ku aasay calaa xidatin gaar ahaan rawahu lbukhaari aada iyo aad buu u jeclaa saxaabigan aabbihiioo keligiibuu wax raga lahaa habla wuu lahaa laakiin waxaynama ah keligiibuu lahaa wuxuuse kasii jeclaa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam saxaabada rasuulku cid walba caruurtooda xataa naftooda waxay ka jeclaayeen rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam marka tanina markaynu soo ururinno waa karaamo ilaahay uu siiyey cabdillaah waalidu jaabir qabla mamaatihi wa bacda mamaatihi wuxuu sii sheegay in berri la dili doono sidii bay u dhacday waxaa kaloo markaa lix bilood kadib baa la qoday oo xabaashii uu inankiisu ka qodayo isagoon wax isbedele ku dhicin oo iska sidiisiiya oo aan qurmin oo aan googoyn oo aan isbedelin oo aan urin ya ayuu halkii ugu tay qaala wacan anasin radia allahu canhu ana rajulayni laba nin oo min asxaabi nabiyi asxaabta nabiga ka mida sala allahu alayhi wasalam ayaa kharajaa ka soo baxay min cindi nabiyi nabiga agtiisa sala allahu alayhi wasalama fii leylatin habeen habeenkaasoo mudlimatin qudcur ah wa macahuma waxaana markaa wehelinayey oo la socday labadaa nin mithlu misbaaxayni sidii laba fayn usoo kalo oo bayna aydiihimaa ka horeeya layd iyo iftiin ama nuur sidii laba faynuusoo kalaabaa hor socday oo ka horeeyey falama iftaraqaa markay kala tegeen ay kala leexdeen ee mid waliba xagga gurigiisa u baydhay saara waxa uu ahaaday maca kulli waaxidin minhumaa mid kasta oo ka mida labadii nin waaxidun hal laydh baa hor galay xataa ataa ahlahu ilaa reerkiisii uu u tegey laba laydh baa hor socday markii ay kala baydheen mid walba laydh baa horgalay rawaahu اlbukhaari min uruq imaamu اlbukhaari baa turuq ku wariyey can anas wa fii bacdihaa barhkeed waxaa ku sugnaa ana rajulayni labada nin usayd bnu xudayr inay ahaayeen iyo wa cabaad bnu bishirin radia allahu canhuma markaa tanina waa karaamo cajiib ahoo labadan saxaabi ilaahay uu siiyey habeenkaa gudcurka aan waxba la arkayne madowga ah ayaa ilaahay nuurkaa iyo iftiinkaa siiyey ay ku soconayaane ay ku gudayeen qaala wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala bacaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu diray casharata raadin jamaaco tobana ayuu diray caynan oo basaas ah sariyatan oo waxa weeyaan markaa guuto ah ciidan ahaan ah tobankaa nin buu waxa weeye ciidan ahaan weliba maaragtay wax soo eegeego gaalada iyo waxyaabaha soo eega oo akhbaartooda iyo wararkooda keena ayuu diray wa amara calayhim waxaanuu uga amiir dhigay caasim ibna thaabitin ilansaariya radia allahu canhu saxaabiga waay marka arrintanina waxay dhacday ba ahlucilmigu leeyihiin sanadii saddexaad ee hijriga aakhirkeedii bay dhacday halka bederna sanadii labaad bishii rabadaan ay dhacday faindalaquu way tageen xataa idaa kaanuu markay joogeen bilhadaati meesha magacaa leh oo bayna cusfaana wa makata cusfaan iyo maka udhaxaysa dukiruu waxaa loo sheegay lixayin qolo min hudaylin hudayl ka tirsan oo yuqaalu lahum la yidhaahdo banu laxyaan banulaxyaan la yidhaahdo ayaa loo sheegay oo dee lagu yihi nimana saxaabadii rasuulka ka mida nebi moxamed baa halkan maraya waay fanafaruu lahum waxay degdeg ugu soo jareen oy degdeg ugu soo direen biqariibin min maati rajulin raamin in ku dhow boqol nin oo wada shiishyahan ah oo dhagaxa iyo waxa weeyaan maaragtay leebabka iyo waxyaabihii lagu dagaalamayy warmaa iyo waxyaabihii lagu dagaalamayey aada u yaqaan oo aada u gani yaqaanay sideedabana nimanka hudayl la odhan jiray ee shiishka cawray ku qabeen faqtasuu aahaarahum raadadkoodii bay gureen raadadkoodii ayay gureen falamaa axasa bihim markii uu dareemay caasimun caasim iyo wa asxaabuhu asxaabtiisii la socotay markay dareemeen inuu cadow ku daba joogo ayaa laja-u waxay u qastiyeen ilaa mowdicin meel meel bay ku dhufays qaateen meeshaasi sida muuqata waa buur weeye buur bay ka koreen fa axaata bihim waxaa hareereeye alqowmu raggii raadsanayay cadowga ahaabaa hareereeyey o dhan walba maaragtay ka soo joogsaday fa qaaluu waxay ku yidhaahdeen inziluu soo dega oo faactuu biaydiikum gacmihiina dhiibo isa soo dhiiba walakum waxaana leedihin alcahdu ballan iyo walmiithaaqu miithaaq baa leedihin way isfasirayaanuune allaa naqtula minkum axadan inaanaan qofna idinka dilin macnihiisa soo dhiibo ayar iska soo dega oo cidna idinka dili mayno taasaanu idinkula ballamaynaa fa qaala caasi bnu haabitin caasi bnu musaabit oo ahaa marka abbaanduulahoodii ayaa wuxuu ihi ayuha lqowmu qoom yahaw waa rag yahaw amaa ana aniga miyaa falaa anzilu ku degi maayo calaa dimati kaafirin gaal magantii ku degi maayo lagama yaabana gaal isu dhiibi maayo halay dila intii gaal aan isu dhiibi lahaa allaahuma allahyow ahbir uga waran canaa anaga nabiyaka nabigaagi ilaahnoga kaa waran sala allahu calayhi wasalam in maaragtay dee nala weerariyo cadowinu nahayo su noogu soo duceeyo faramowhum waxay dabadeetana ku soo ganeen binabli leebabkii bay ku soo daayeen faqataluu waxay dileen caasiman caasab way dileen iyo qaar kaleba wanasala ilayhim waxaa usoo daadegay alaaatu nafarin saddex qof baa usoo daadego cala alcahdi waalmiithaaqi cahdigii iyo miihaaqii ballankay sheegayeen bay ugu soo degeen intii kalena dee gan bay ka siiyeen toddobadii kale way dileen tobankaa nin alimaam abu daawuud wuxuu magacaabay toddoba ka mida saddexna lama magacaabin minhum waxaa ka mid ahaa saddexdaa khubaybun khubayb baa ka mid ahaa khubayb ibnu cadiy wa zayd ibnu addathina iyo ninkaa zayd la odhan jiray iyo wa rajulun aakharu nin kale ninkaana cabdillaahi ibnu taariq baa la odhan jiray sida ibnu isxaaq siiradiisa uu ku sheegay falama stamkanuu minhum markii ay gacanta ku dhigeen alaquu waxay furfureen awtaara qisiyihim xarkihii qaansooyinkooda ayay furfureen farabatuuhum bihaa kolkaasay ku xidhxidheen oo garbaduba ay ugu wada xidheen qaala rajulu dabadeeta wuxuu hi ninkii ahaaliu saddexaad haadaakani awalu lqadri waa ballanburintii u horreysay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la asxabukum inaana idin raacahay ha i wadan maysaan anigoo idinma raacayo ina lii bihaaulaai uswa kuwaa kudayashaa igu sugnaatay yuriidu wuxuu ujeedaa alqatla kuwii ay laayeen kuwaa kudayashaa igu sugnaatay buuri ha idinma raacayo buuri fajaruuhu way jiideenoo wacaalajuhu way farsameeyeenoo sidii ay maaragtay ku kaxayn lahaayeen ee ku wadi lahaayeen ayay falowgeed qabteen fa abaa wuu diiday an yasxabahum inuu raaco oo isagoon dee awoodba lahayn oo garbaduubu xidhan buu haddana isnabay oo dhulka isku dhajiyo way u taag waayeen faqataluuhu kolkaasay dileen fanalaquu wanalaquu waxay la tegeen bikhubaybin khubayb iyo wazayd ibnu dathina labadaa nin bay la tegeen xataa baacuuhumaa ilaa ay ka iibiyeen bimakata maka ilaa ay ka iibiyeen bacda waqcati badrin waqcadii bader dabadeed fabtaaca waxay iibsadeen banulxaaris ibni caamir ibni nawfal ibni cabdi manaafin khubayban nimankaasi reer banulxaaris la odhan jiray ee odaygaasi uu dhalay khubayb bay iibsadeen wa kaana khubaybun khubaybna wuxuu ahaa huwa isagu qatala mid dilay alxaaria xaarikaa aabbahood ahaa buu dilay yowma badrin maalintii bader marka inay dee ugu aaraan bay doonayaano sidaasay ku iibsadeen falabitha khubaybun marka horebana sababtay usoo kaxaynayeen waxay ahayd ay doonayeen inay usoo kaxeeyaan quraysh iyo nimankaa inay ka iibiyaan ee xoolo badan dhaafsadaan bay doonayeen waay wuxuu ihi markaa falabitha khubaybun khubayb baa wuxuu ku nagaaday cindahum agtooda asiiran isagoo waxa weeyaan qafaalahoo dee maxbuus u ah xataa ajmacuu ilaa ay ku kulmeen calaa qatlihi dilkiisa wakhtigaa uu ku beegnayna iraadada ilaahay wuxuu ahaa ashhurulxurum baa lagu jiray had iyo jeerna nimankaa qurashada ashhurulxurum iyo dee xaramkiiyo waxa way xurmayn jireen marka wakhtigaasi ayuu ku beegmo markiiba may dilin ee way xidheen xataa ajmacuu calaa qatlihi ilaa ay isku waafaqeen dilkiisa fastacaara wuxuu ka soo ammaanaystay min bacdi banaati alxaariثi alxaarikaasi hablihiisii mid ka mida ayuu ka ammaanaystay muusan midi yastaxidu biha oo timaha hoose uu iskaga xiro markuu ogaaday in la dilaayo ayuu maaragtay isnadiifinaya fa acaarathu way ammaanaysiisay fadaraja waxaa soo gurguurtay bunayun laha ilmo yaroy lahayd wa hiya kaafilatun iyadoo moog xataa ataahu ilaa uu yimi inantii midida u dhiibtay ayaa ilmo yari ka soo gurguurtayoo waxa buu isaga yimi ninkii maxbuuska ahaa ama khubayba halkan ku xidhan oo mididiina haystu u yimi fa wajadathu waxay la kulantay ama ay heshay mujlisahu isagoo ku fadhiisiye calaa fakidihi dhabtiisa isagoo ku fadhiisiye walmuusaa mididina biyadihi gacantiisa ay ku jirto fafazicat kolkaasay argagaxday fazcatan argagax carafahaa uu gartay khubaybu khubayb uu gartay waxay istiri wallahi kanaabuu isugu aari doona dee nin berri la dilaayo oo bal waxa weeyaan ku haad hele ka warraada ya waxay tidhi xaqiiqatan kanaabuu isaguna ajasha sii dhaafin le kolleyba waa la dilaya cadowgiisiiba hayee wallahi inuu ilmaha yar malaa dili doono markaa way argagaxday khubaybna wuu dareemo jawigeedii buu ka arkay inay argagaxday oo aada u naxday fa qaala wuxuu ihi atakshayna ma waxaad ka baqanaysaa an aqtulahu inaan dilo maa kuntu liafcala daalika arrinkaa mid samaynaya maan ahaanin sidaa samayn maayo waayo dee diintu ma ogola caruurta yaryar in la laayo mama ogolaba diinteennu ta kale mididaa dee way ammaanaysiisay oo way ku aamintayoo qofkii ixsaanka u sameeyey midida ammaanaysiiyey inuu waxa weeye ku dhibaateeyo uu iska diiday qaalat waxay tidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa ra'aytu maan arag asiiran maxbuus khayran ka wanaagsan min khubaybin khubayb fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laqad wajadtuhu waxaan helay yowman maalin ya'kulu isagoo cunaya qidfan rucub min cinabin cinab ah oo fii yadihi gacantiisa uu ku haysto isagoo rucub dhan oo waxa weeye weyn oo cinab ah maalin cunayoo gacanta ku haystaan rakabee tiri wa innahu la muuhaqun bilxadiidi waxaanuu ku katiinadaysnaa xadiid ayuu ku xidhnaa wamaa oo dee qof socsocon karaayo meelaha wax ka soo qaadan karaya ma ahayn wamaa bimakata min amaratin makana midhaba may oolin wax qudaara iyo wax midhatoona way oolin maka marka taasina waxay ahayd karaamo ilaahay jala wacalaa uu siiyey oo ilaahay baa agtiisa kaga arsaaqay rucubtaa cinabka ah ee uu cunaayey mujaahidkaasi wa kaana taquulu waxay ahayd mid tidhaahda waagii daba markay ka sheekaynayso inahu la risqun rasaqahu llahu khubayba wuxuu ahaa arsaaq ilaahay khubayb ku arsaaqi falamaa kharajuu bihi markii ay la baxeen min alxarami xaramkii markay kala baxeen liyaqtuluuhu si ay ugu soo dilaan fi lxilli xilliga dhulkaa xaramka ka baxsan tanciimkiibay geeyeen baa la yidhaahdaaye qaala lahum wuxuu ku yihi khubaybu khubayb dacuunii idaayo usallii rakcatayni laba ragcadood aan tukade fatarakuuhu way ka tegeen farakaca wuxuu tukaday rakcatayni laba ragcado faqaala wuxuu ihi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay lowlaa an taxsibuu haddaydaan u malaynahayn annamaa biijasacun baqa inuu igu sugan yahay la zidtu waan ziyaadin laha salaada oo marka afar ragcadood iyo baan ka dhigila markaasuu bilaabayaa inuu habaaro oo waxa weeyaan haddii allaba kuu roon yahay ilaahay jalla wacalaa uu u baryo nimankaa dhibaaya ee sidaa samaynaya halkaasaynu ka qaadi doonaa subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online